Magaalada Buro ee xarunta gobolka Togdheer ayaa laga dhagax dhigay xarun loogu talagalay daryeelka iyo dayactirka kitaabka Qur'aanka Kariimka ah, taasoo loogu magac daray Ummahatul Khayrdoon. Dhagaxidda xaruntan ayaa waxaa kasoo qayb galay culimada magaalada Burco, dowladda hoose ee Burco, maamulka xarunta iyo qeybaha kale ee bulshada. Qaar ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha xaruntan ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay xaruntan.
xafladii dhagaxdhigga markiska ummahatul khayrdoon ee daryeelkiiyo markaa dayactirka kutubta qur-aanka kariimka ee gobolka togdheer waxaanu ka rajaynaynaa rabbi subxaana watacaala oo aanu ka baryaynaa goobta aanu maanta taagannahay waqtiga markaa ugu dhaqsaha badan rabbi isagoo markaa uu dhammaystiray waxaan ugu baaqayaa walaalaha reer ummahatul khayrdoon ama aan ugu bushaaraynaya dal iyo dabad meel kastay joogaanba inuu markaa la dhagax dhigay dhismihii ama markiska ummahatul khayrdoon ay inta badan markaa usoo khudmaynaya in kitaabka ilaahay koru qaadistiisa in badanna ay higsanayeen inay markaa dhisaan hal mar ay u dhisaan markaa markis kitaabka ilaahay qur-aanka kariimka markaa lagu weyneynayo waxaan uga mahad celinaynaa dhammaanba intii markaa kasoo qayb qaadatay ee muxsiniina samafalayaala waxaan ugu baaqaynaa cid kastoo hore uga qayb qaadatay iyo cid kastoo maanta maqashayba inay ilaahay dartii ugu darsadaan makaanka kitaabka qur-aanka kariimka loogu khudmaynayo inay goobtan lagu dhagax dhigaayo ma- meesha loo dhisaayo xafiiska iyo maktabadda loo dhisaayo dayactirka kutubta qur-aanka kariimka ah ee gobolka togdheer ee ummahaatu khayrdoon ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ugu mahadnaqaynaa ilaa bilowgeedii ilaa dhammaadkeedii oo imika taagan oo loo dhisayo xarun Een, waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa dhammaan dadweynaha gobolka togdheer iyo nawaaxigeeda iyo wixii kale dal iyo dibadba jooga inay ka soo qayb qaataan dhismaha kutubta qur-aanka kariimka ah loo dhisaayo taasoo halkudhigeedu yahay hal doolar bixi oo hal kitaab badbaadi hal kitaab oo qashin lagu dari lahaa ama la gubi lahaa ayuu qofka bixiyaa hal doolar wuu badbaadinayaa Xaruntan Ummahatul Khayrdoon ee magaalada Burco ayaa door muhiim ah ka qaadan doonto daryeelka dayactirka ilaalinta kitaabada Qur'aanka Kariimka ah iyo kitaabada kale.